faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaan igu reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duurqodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa dagaal laba maleesho bilaad ku dhex maray qaybo ka mida gobolka hiiraan warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaare ka dhasha weerarkii xali xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka aswa'il ee magaalada caasimada ee muqdisho ciidamada xoogga dalka ka warbaxshay howlgalle maalmahan ay ka wadeen qaybo ka mida waqooyiga gobolka galgaduud ee soomaaliya ciidamada milatariga soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay degana hoosta degmada ceelwaaq ee gobolka guda ee maamulka jubbaland ciidamada amniga somalilan oo gacanta ku soo dhagay maraakiib si shicdarawa kalluumaysana qaybo ka mida xeebaha degmada saylac ee somalilan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gaalkacyo oo maanta gaaray deegaanada tawfiiqi afbarwaaqo oo dhowaan oo ka dhaca dagaalbeeleed intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warkaa duhura heedhow cadaado goor diyaa gorba warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur arbaca taariikhda ay ku aastaysan tahay koob iyo tobanka bisha labiytobnaad ee desembar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoron warka duhura reedhiw cadaado iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheereed ah ayaa kasoo baxays dagaal laba milasho bilaad ku dhex maray qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaa goor ruuqadka telefoonka igu waramay bashiir cabdulaahi cusmaan oo ah wakiilguleedka reediyo cadaado ee gobolka hiiraan dagaal xoogan u dhexeeya laba maleesho beeled ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo mareero oo shan kilomitr ku jira jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan dagaalka ayaa salka ku haya arrimo la xiriira ee dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanka lagu dagaalamay inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa u dhimatay saddex ruux halka afar kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen dad ku sugan deegaanka lagu dagaalamay dagaaladan ka dhaca gobolka hiiraan ayaa saliilgu bay kusoo laabtay waxaana salka ay ku hayaan arrimo la xiriira dhul daaqsimeed ku yaala deegaanada dagaalada ay ka dhaceen weliba ma jirto wax war oo kasoo baxay maamulka gobolka hiiraan ee ku aadan dagaal beeleedka kasoo cusboonaaday deegaanka mareero oo hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan waa tahay bashir dagaalkan yuu u dhexeeya oo ku dagaalamaya deegaankan aad sheegtay
dagaalkan waxa u dhexeeya laba maleesho beeleed waxaana dadka qaarkood ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in uu sii xoogeysto waxaa jira odayaal dhaqameedyo wada dadaalo sidii lagu xalin lahaa dagaalkan si aysan dhibaato dhibaata kale ugu sii dhalin qaarkood ayaa sheegay in ay eh, saacadaha soo socda ay samayn doonaan in ay tagaan goobta dagaalka uu ka dhacay ilaa iyo haatanna eh, ma jirto wax mas-uul ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo arrimahaas ka hadlay waa gartay ma markii ugu horeysa dagaal bileed oo ka dhaca deegaankaana mise waxaa jiray eh, hore dagaalo hore oo labada milisho bileed ee dagaalamaya hore deegaanka ugu dhex maray
dagaaladan way kusoo laabteen deegaanada hoosta gobolka hiiraan oo ku salaysan eh, beeleedyada inta badanna waxaa jirto eh, dagaalo hore ugu dhacay gobolka hiiraan oo sidan oo kaleeto dad badan ay ku dhinteen laakiinse eh, dadka qaarkood ayaa qaba in ay sabab u tahay dagaal beeleedyadan eh, dhululka ama ah, marka la gaaro xilfabaadka dhulul isku qabsado eh, sidoo kaleeto waxaa jirto eh, dadaalo badan oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan xilliyo kala duwan qaarkoodna aysan suuro gelin oo dagaalada ku salaysan qabailka ayaa kusoo laabtay dhowrkii sano ugu dambeeyey gobolka hiiraan waa gartay marka laga tago eh, gobolka hiiraan mas-uuliyiintiisa oon ka hadlin ma jiraan marka wax wara ka soo baxa maamulka hiirshabel mas-uuliyiinta sare oo ku aadan dagaalkan iyo qaabka u dhacay iyo xitaa haddii bilaabeenna dhexaadin eh, lagu kala qaboojinayo eh, labada milisho beeleed ee dagaalamaya
ilaa iyo haatan ma jirto wax mas-uul oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo arrimahan eh, ka hadlay laakiinse waxaa jira odayaal eh, dhaqameedyo eh, isku dayaya in ay arrimahaasi xaliyaan iyadoo aan la ogeen eh, xaalka halka uu dadhay doono Eh, weli xaaladda ayaa eh, dadka qaarkood sheegan inay kacabsi qabaan in dagaalka haddii uu sii socdo ay dhici karto in khasaare badan ku ka dhasho dagaalkaas waa tahay bashir ugu dambeyn eh, labada milisho beeleed ee dagaalamaya mase hor fadhiyaan mise waa la kala qaaday oo hadda xaaladda deegaanka waa degan tahay
inkastoo goobta lagu dagaalamay ay eh, isgaarsiintu ay aada u adag tahay eh, dadka qaarkood eh, goobta ku sugan eh, waxay tilmaameen in eh, ay weli jirto eh, saasaan colaadeed oo meesha ka taagan maadaama eh, ilaa iyo haatan aysan jirin wax mas-uuliyiin ah oo goobta gaaray oo ka tirsan hirshabelle eh, marka laga soo tago odayaasha qaarkood oo wada dadaalo arrimahan eh, sida lagu xalin lahaa eh, hadda wada warar kala duwan ayaa kasoo baxay khasaare ka dhasha weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab habeenkii xalay ay ku qaadeen magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan hoteelka aswal ee kasoo horjeeda madaxtooyada soomaaliya waxaa warkaa noo soo diray awas bashiir cabdiraxmaan wararkani oo ahaa mid markiisii hore ku bilowday mid toos ah oo ay xigeen bambaanooyinka gacanta lagu tuuro ayaa waxaa soo qaaday xubno ka tirsan al-shabaab oo laamaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya tiradoodu ay ku sheegeen shan ka tirsan al-shabaab waxa ayna gudaha u galeen labo ka mid ah hoteelka swil oo ku dhegan madaxtooyada soomaaliya weerarka oo qaatay muddo ka badan toddoba saacadood ayaa waxaa ugu dambeyntii ku guulaystay ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya in ay dib ula wareegaan ammaanka hoteelka kowdii iyo barkii habeenimo xalay waxaana khasaaraha dhabta ay laamaha ammaanka soomaaliya ay ku sheegeen shan qofood oo isku jirtay askar iyo dad shacab ah iyo shan ka mid ah raggii weerarka soo qaaday taasi oo tirada guuda ka dhigaysa toban qofood weerarkii lagu qaaday hoteelka swil ayaa ahaa weerarkii nuuciisii ugu horreeyay al-shabaab iyagoo si toosa bambaanooyinka iyo qoryaha fududda ku dagaalamaya ay ku qaadaan baraha inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xilli shantii bilood ee lasoo dhaafay caasimada muqdisho way ahayd mid ka nabadoon weerarada lagu qaadi jiray hoteelada iyo goobaha muhiimka ee caasimada dowladda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidanka ammaanka dowladda federaalka soomaaliya dadaal badan kadib ay soo badbaadiyeen dad gaaraya boqol qofood waxaana dowladdu ay shaacisay inaysan jirin khasaare sidaa u buuran oo halkaasi ka dhashay oo al-shabaab ay doonayeen in dadkaasi tirada badan ay ku baabi'iyaan al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ee hoteelka swil waxa ay sheegeen in dagaalyahanadoodu in muddo ay la wareegeen guud ahaan hoteelka swil inkastoo aysan shaacin in khasaaraha rasmiga ah iyagu ay geysteen ilaa haatan waxaa soconaya baaritaanada ay wadaan ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya la xidhiidha halka raggaasi ay ka yimaadeen iyo qaabka ugu suura gashay in ay soo galaan hoteelka shanta qofood ee soo weerartay hoteelka swil ayaa la sheegay inay xirnaayeen dareeska ciidanka booliiska soomaaliya ee muqdisho iyada oonan aanan la ogeyn halka ay ka keeneen dharka balse inta badan al-shabaabkii weerari jiray xarumaha inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiinta dowladda ayaa looga bartay in ay kusoo labistaan dareeska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala duwan ammaanka magaalada muqdisho ayaa bilihii lasoo dhaafay ah mid aada u wanaagsan inkastoo ay xiran yihiin wadooyinka haddana waxaa aada u yaraa qaraxyadii iyo weeraradii kala duwanaa ka dhici jiray caasimada soomaaliya muqdisho aweys bashiir cabdiraxmaan awestimo radio wacdaado muqdisho ciidamada xoogga dalka ee ka warbaaxshay howlgalla ay maalmahan ay ka wadeen qaybo ka mid ah ee waqooyiga gobolka gaguduud si gaara magaalada cabudwaq iyo deegaanada ku dhowdhow siciid cabdi maxamed ayaa warkaan soo diray tan iyo wixii ka dambeeyay markii shaqaaqa hal qof ku dhintay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ay ka dhacay duleedka degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud ayaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya degmada waxay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka deegaanka waxaana saraakiisha hogaaminaysa howlgalladan oo faahfaahin ka baxshay ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen eedeysanayaal loo haysto inay ka dambeeyeen falalkan ka dhacay deegaanka kuwaasi oo qaarkood lagu xiray xabsiyo ka baxsan deegaanka halka kuwo kalena haatan weli lagu daba joogo saraakiisha hogaaminaysay ciidamadan xasilinta ee ka shaqeynaya ammaanka degmada cabudwaaq muddooyinkii dambena ku howlanaa sugitaanka amniga deegaanku waxa ay sheegeen in markaasi howlgalladan ay kaga mahadcelinayaan shacabka deegaanka oo qeyb weyn ka geystay sugitaanka ammaanka deegaanka islamarkaasna ciidamada ku garabsiinayay sidii qayb uga noqon lahaayeen sugitaanka ammaanka deegaankan taliyaha ciidamada xasilinta degmada caabudwaaq axmed baaraaf iyo sidoo kale cabdirashiid surcad oo kamid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada qeybta kow iyo labaatanaad ku wada xasilinta ee ka shaqeynaya degmada caabudwaaq waxa ay sheegeen muddadii ay howlgalladan wadeen inay markaasi een, kusoo qabteen dad dambiilayaala oo falal amni darra deegaanka ka geystay islamarkaasna amniga deegaanku haata yahay mid laysku hadlayn karo waxaan ka warbixinayaa dhacdooyinkii ka dhacay degmada caawdwaaq oo dhimashada iyo dhaawaca iyo isugu jiray hanti la kala gubay dhacdayna labadii kun sagaal iyo tobankii bishii itoobar sagaal iyo labaatankeedii ay ka dhacay degmada caawdwaaq dhimasho iyo dhaawac iyo hanti la kala gubay arrintaas oo aan qaybta kow iyo labaatanaad ay u soo gurmatay meeshaasna ciidamadii joogay aan ku kala qaadnay xabad joojinna aan ka samaynay kabacdi markaan xabad joojinsa samaynayna oo aan fariisinnay xabad joojintii iyo amnigii aan sugnay waxaan dib u bilownay labadii biloodoo wax kala gaareen hanti hadday noqoto iyo dhiig iyo dhaawac hadday noqoto saraakiisha qaybta kow iyo labaatanaad iyo taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad waxaan ku guulaysannay inaan ciidamadii kala qaadno xabad joojinna aan samayno ciidamadayadiina aan kala dhex dhigno ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin bangeelle iyo xijilab dhexdooda oo ay kala dhex taagan yihiin labadii bilood oo dhaawacyada isdabajoogga ka dhaceen waxaana u ballansannahay dib u heshiisiin aan iskugu keenno iyo gogol aan fidinno aan rajaynaynana maalmaha soo socda inaan wakhtigeeda iyo meesheeda sheegi doonno waxaan qabannay dadkeena qamrada waxaanan ku kala qabannay wax la cabbayey iyo waxaan guri ka soo qabannay intaba waana noo xirxiran yihiin dadkii maqaadiraadka aan ku soo qabannay waxay mudan yihiin baana ku fulin doonnaa waxaan ku baaqaynaa qoriga in la xaraysto saa horey u sheegnayba daroogada inaan waddanka lagu soo celin ninkii lagu qabtana usmaraya waajibaadka qaranka soomaaliya ee isugu talagalay degmadana laga dhoofin doono meelo ku habboon oo waajibaadka looga gudan doono in la geyn doono aan degmooyinka ahayn dadka ka soo jeeda cadaado iyo degmada caawdaaq oo ciidamadu hadda dhex joogaan sida bangeelle xinjilab meerxayley waxaa dhiman wadahadalkeedii iyo gobasheedii waxa weeye waxay ka falantaa madaxda dowladda federaalka kuwa taliya- taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad oo kale annagu waxaana ciidankii la amray shaqadana waan haynaa insha allah sida xoguhu taliyayaashu noo siinayaanna inay mar dhow gobashaas waxa weeye aan gogli doonno annaga ciidanka qaybta koob iyo labaatanaada wadahadalkuna uu dhici doono howlgalladan muddooyinkii dambe ciidamada xasilinta oo iskugu jira booliska nabad sugidda iyo kuwa militarigu qaybtooda kow iyo labaatanaad ay ka wadeen degmada caabudwaaq ayaa waxay ahaayeen kuwo ay ku sugayeen ammaanka deegaanka taasi oo ka dambeysay dalab ka yimid ee bulshada deegaanka oo shaqaaqooyin markii halkan ka dhaceen ciidamadu yimaadeen siciid cabdi maxamed raadiyo cadaado caabudwaaq mahadsaned saaxiib ciidamada milatariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay degana hoosta degmada ceelwaq ee gobolka guud ee maamulka jubbaland yaxya cabdirasaaq soofa ayaa warkaa noo soo diray ciidanka xoogga dalka qaybta afartan iyo saddexaad ururka afartan iyo sagaalaad ee xoogga dalka ee degmada baar dheere ayaa waayadanba waxa ay howlgallo ballaaran ka wadeen deegaanaha hoostaga degmada baar dheere iyadoo halkaasi kala wareegay ururka al-shabaab oo horey halkaasi ugu sugnaa maxamed faarax axmed waxa uu ka mid yahay saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi wuxuuna rediyo cadaado uga warbixiyey halka ay wax marayaan bismillahi raxmaani raxiim ee, howlgalladu waxa ay ka dhaceen ilaa afar tuulo oo hoos tagta degmada baardheere oo qiyaastii afartan iyo sideed kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan ee, sidaad u socotaanba baryihii ugu dambeeyey waxa uu dagaal ka dhacay deegaanka daar oo ciidamadana howlgal ay ku tageen halkaasoo maleeshiyada khawaarijta ay kula dirireen ee, howlgalka maantana wuxuu daba socday howlgalkaasu daba socday ee, ilaahayna waa nagu soo guuleysiiyey ee, rag ayaga ka mid ana waa howlgalku waa ku dhinteen kuwo kalena waa ku dhaawacmeen annagana wax khasaaraha ilahay howlgalku nagama soo gaarsiinin wuxuu ahaa howlgal xadidan oo qorshihiisa aan ka baalan degnay oo sida ilaahay iyo annaga waa aan ugu talagalnay uu ku dhacay ee ciidamada xoogga dalka ee ururkan afartan iyo sagaalaad qeybtiisa afartan iyo saddexaadna howlgalladu waa sii wadi doonaan haddii ilaah yidhaahda ee mana noqon doono kuwa ee haddii ilaahay kuus imaahayo intaan ku eg ee haddii eebba ku idmahayo waad aragtaa sida ay ayaguba ula dirirayaan shacabka soomaaliyeed haddii ahaan lahayd hantidooda haddii ahaan lahayd naftooda haddii ahaan lahayd dhiigooda marka annagana insha allahu tacaala waxaan go-aansanay inaan ayagana dhiigooda iyo wax alla wixii ay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateyn lahaayeen oo dhan aan ka afjarno oo aan ka soo burburino oo aan sida ayagu shacabka ay ula dirirayaan si ka daran annagana aan ula dirirno waana qorsho istraatiiji ah oo dhammaan dowladda iyo annaguba aanu ka wada midaysano shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaasi nagu garabsiiyaan laakiin tali waxaad sheegaysaa in eh, wax khasaara ay idinka soo gaarin wararka waxay sheegayaan in afar askari ay idinkaga dhimatay maxaa ka jira ee runtii ee waxa weeye howlgalku qorshihiisu wuxuu ahaa ee wax la yidhaahdo arag oo yaysan ku arkin annaga qorshahayaga marka ee maadaama arag oo yaysan ku arkin ay ahayd uma suuroobin cadowga inuu wax khasaare aana soo gaarsiiyey balse ayaga khasaare ayaan gaarsiinay mana jiro ee waxa sheegaya afarta askari ee dhintay wararkaasoo annagu meediyaasha iyo waxaasan ka maqalnaa hadalkan ayaa kusoo beegmayo xilli ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada baardheere ay howlgallo ka wadeen tuulooyin hoostaga degmada baardheere taasi oo gacan kuhaynteeda haatan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado ciidamada amniga somalilan ayaa gacanta ku soo dhigay maraakiib si sicdaraag u kalluumaysanaya qaybo ka mid a xeebaha degmada saylac ee somalilan ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ayaa qabtay ilaa afar markab oo si sicdaraag u kalluumaysanaya ee biyaha badda somalilan afartaa markab ee sida sicdaraag u kalluumaysanaya ee xeebaha galbeed ee somalilan ayaa waxaa qabtay ciidamada ilaalada xeebaha fadhigoodu yahay gobolka salal sida uu sheegay sarkaal ka tirsanaa ciidamada somalilan islamarkaasna qeybka ah howlgalka lagu soo qabtay maraakiibtan sida sicdaraag u kalluumaysanaya ee xeebaha galbeed ee maamulka somalilan kuwaasoo hadda ka howlgala ee badda somalilan maraakiibtan lagu qabtay xeebaha somalilan ayaa waxaa saarnaa tobnayaal shaqaale ah oo laga leeyahay wadanka masar islamarkaasna si sicdara u kalluumaysanayay qaar ka mid a xeebaha maamulka somalilan maamulka somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee gobolada qoyi ee soomaaliya ayaa horey waxdigniino ugu dirtay maraakiib ay sheegeen in si sicdara u kalluumaystaan xeebaha somalilan sidoo kalena ajaanib ay ka musaafuriyeen qaybo ka mid a deegaanada somalilan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada gaalkacyo ayaa gaaray deegaanada towfiiq iyo afbar waaqa oo dhagaan oo dhowaan dagaal bilaad uu ka dhacay waxaan goor ka wareystay ee xasan cabdiraxmaan aadan fantastic Eh, waa mahadsan tahay eh, xasan En, ah, saraakiil kaliya ma aysan gaarin eh, xitaa waxaa eh, en, ah, eh, ka mid a mas-uuliyiintii eh, tegay goobaha waktiga eh, colaadu ay saameynta ku yeelatay ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diri isxalan iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta ee degmooyinka uu waktigan dagaalka ka socdo ee towfiiqi afar wa- afar waaqo n sidoo kale n xasanow n waxaa ku weheliyey mm, taliyaha ciidamada xooga ee qeybta lugta ee ayaa ka mid ah mas-uuliyiintii ee wafdigaasi ka mid ahaa ee iyo sidoo kale n cabdicasiis booja oo isagoo ka mid ah n eh, taliyaasha ciidamada xooga dalka een, wafdigu wuxuu markaasi ahaa een, xasan eh, kuwa hordhaca u ah een, mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi gaari doona isla markaana waxyaabaha ay halka u gaareen waxaa ka mid ah bal in xiisada halkaasi ka taagneed xal wanaagsan laga gaaro isla markaana la damiyo eh, colaada waktigan u dhexeysa dadka walaalaha ah ee wada degaan Een, isla markaana sida loo soo afjari lahaa dabcan ma- waxa ay kulay meydaan ku sameyn doonaa saameynta dagaaladu ay ku yeesheen dadka rayidka ah iyo sida een, loo sameyn lahaa een, xabad joojin een, oo dagaalku uusan mar kale saameyn kale uga yeelan een, waktigan waxaa kaloo een, xasanow inta ay goobahaasi een, socdaalkooda ku mari doonaan ay la kulmi doonaan odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee dhagaradka Eh, waxaana suuragal ah in wafdigan hordhac uu noqdo een, ah, mustaqbalka dhow ciidamo een, ah, kuwa isku dhafka ah oo dhinacyada kala duwan ee isu haya halkaa laisku dhafi doono iyo kuwa ka madax banaanba een, ah, si markaa loo soo afjaro eh, colaada in muddo ay soo jirtay waata Dabcan, xasanow een, ah, ee xalay sidaa gaalkacyo oo waxaa ku kale weyday ayaa laga sameeyey magaalada gaalkacyo waxayna arinkaasi u noqday mid eh, dadka reer gaalkacyo ee u ayacaan waxaana suuragal ah in deegaanada oo kale ee warka duulintaas ku dhan yahay tani kulan dambe duur wanaagsan